xafiiska qadar khayriya guud ahaan gaar ahaan xafiiska soomaaliya shaqo xoog badan ayuu ka qabtaa soomaaliya oo qeybo kala duwan leh laakiin qeybta anigu aan hadda xooga saarayna een mas-uulka ka ah ee ka shaqeeya waxaa la yidhahdaa qeybta taakuleynta iyo daryeelka bulshada wuxuu ka kooban tahay qeybtaasi toddoba qeybood oo kala duwan qeybta koowaad ee ugu xooga badan waa waxaa weeyaan qeybta agoonta ah oo aabbahood waayey dagaaladii sukeeyey iyo si caadiyaba aabbahood ku waayey qeybta labaadi waxaa weeyaan qoysaska baahan ama dadka danyarta ah qeybta saddexaad waxaa weeyaan arday waxbarashada aan iska bixin karin waxbarashada laga bixiyo qeybta afraad waxaa weeyaan dad macalimiin qur-aan ah oo qur-aanka dhigo oo la caawiyo waxaa ka mid ah qeybta ducaadda ama culimada masaajidda kutubada ka aqriya oo la caawiyo waxaa ka mid a dadka naafada ah ee baahiyaha gaarka ah qaba ee aan wax qabsan karin oo iyagana la caawiyo toddobadaas qeybood ayuu horta xafiisku si guud u caawiyaa u kaalmeeyaa si joogtaan u kaalmeeya laakiin qeybta ugu xoogan ee taakuleynta la siiya xafiiskuna ku socda waa qeybta agoonta waaya marka yaa xagga taakuleynta ama dhaqaalahoo kale maadaama hay-adda magaceedu ee qadar ay ka muuqato ma dowladda mase dad kaleoo qaasa ayaa si oo reer qadarha si toos u taakuleeya
hay-adda magaceeda sida ka muuqato horta aslan taakuleyntu qadar bay ka timaadaa laakiin dowladdu shuqul kuma laha hay-addu waa hay-ad dad muxsiniina oo iskood isu xilqaami reer qadarihi ay leeyihiin waa xafiis weyn oo adduunka meelo badan ka shaqeeya marka lacagtan dadka la siiyo waxaa bixiya dad afraad ama shakhsiyaad qadariyaan ayaa bixiya wax ay dowladdu shuqul ku leedahay maaha hay-addaa isku soo dubarida laakiin lacagaha waxaa bixiya dad caadi ahaa bixiya dowladdu ma bixiso oo reer qadara muwaadiniin oo reer qadara muwaadiniina waaya marka dadka agoonta oo kale maalan agoonta in misay gaarayaan oo hay-ad ahaan ama xafiis ahaan aad gacanta ku haysaan oo taakuleen xoog la aasiisaan
dabcan labaan u kala qaadaynaa marka hore xafiisku muddo wuxuu soo shaqaynayey toban sano oo hadda sanadkii tobnaad buu galayaa agoonta ka xafiiska qadar khayriya aanu gacanta ku haynay horta kafaalaadka guud ama dadka guudan taakulayna waxay ahaayeen ilaa lix iyo toban kun taqriiban waxyar baa ka dhiman lix iyo toban kun inta badan marka afar iyo toban ka mida lix iyo tobankaasi waa agoon waxaa jira qeyb labaad oo arimihii arrimihii khaliijka ee dhibaatooyinkii dhacay ay sababeen oo hay-ada qadar ay lahayd oo wadanka qadar laga lahaa oo la xidhay agoon ay soomaaliya ku lahaayeen oona lagu soo wareejiyey iminka oo ilaa sideed kun iyo laba boqol gaaraysa ayaa jirta marka haddii la isku daro agoonta guud ee qadar khayriya maanta xilliga la joogo ay gacanta ku haysaay waxay noqonaysaa ugu yaraan shan iyo labaatan kun oo agoona
waayahay khilaafkii khaliijka ka dhacay haddaba waa soo carabaaday waa carabkaad ku dhufasay oo wadamada khaliijka qadar go-doominta lagu sameeyey maxay saameyna marka idinku yeelatay walaa anaga ka xafiis ahaan shaqadanadii wax saameyna kumayna yeelanin laakiin dhinac kale marka laga fiiriyo hay-ada reer qadar ahaa oo dad soomaaliyeed caawin jiray oo dad soomaaliyeed taakuleyn jiray ayaa la xidhay marka shaqadii aan haynay ayay sii kordhisay annaga hay-adahaas la xidhay shaqadii ay wadanka ka hayeen ayaa annaga qeybo badan oo kamidihii ay nagu soo wareegtay marka hay-adahaas culayskii ay hayeen baa nagu sii cuslaanaya oo shaqadii baa nagu badatay laakiin wax saameynaho xagga shaqadanadii ay ku yeelatay ma jirto shaqadii siday u socotay ayay haddana usii socotaa
haddii uu sii socdo khilaafka khaliijka oo ama soomaaliya oo kale maalan qadar ayaa lagu xagliyaa maxaa isleedihi
walaa anaga kolley arrintaasi waa arrin siyaasadeed dowlad iyo arimaha dowladaha khaliijka ka dhexaysa hay-adan qadarna waa hay-ad khayri ah oo khayrka ka shaqeysa iyadoo wax siyaasada saameyn kuma leh siyaasada shuqul kuma leh arrimaha siyaasada waxaan u malaynayaa inaynan aada u saameyn doonin waxyaabaha khayr khayrka ka shaqeeya gaar ahaan hay-adan qadar khayriya waxaan u malaynayaa inaynan saameyn ku yeelan doonin waayo xafiisyadeeda iyo arrimaheeduna way nidaamsan yihiin waa hay-ad caalamiyahoo adduunka oo dhan ka shaqeysa wax siyaasadana shuqul kuma leh marka waxaan rajaynayaa inaynan arrimaha khilaafka khaliijku aynan saameyn ku yeelan doonin shaqada hay-adda qadar tijaarata ay ka wada soomaaliya
waayahay markaad fiirisid guud ahaan hadda taakuleynta aada samaysaan agoonta markii laga soo tago dadka kaleo danta yar oo kale maxaa marka u qabataan oo kale masala
annaga horta si guudba waxaan bixinaayo waxaa weeya waa taakuleyn maaliyadeed wey waa taakuleyn lacageed oo direct qofka loo siinayo toos qofka loo siinayo ama agoonta ha ahaato ama qoysaska kale ha ahaato lacaga ayuu xafiisku dadka siiyaa saddexdii biloodba marbaa lacagta la bixiyaa soomaaliya oo dhanba dabcan agoonta u badan ay joogtaayo inta badan gobolada soomaaliya sideed iyo tobankii gobol ee soomaaliya waxaan malinayaa intooda badan agoontu way joogaan marka laga reebo gobollo yaroo fara ku tirisa xataa magaalooyinka waaweyn oo dhan ee muhiimka agoontu way joogaan marka waxa aan siinaahay waa lacag waxaa loogu talagalay ilmaha agoonka in lacagta la siiyo oo guriga hooyadiis joogo oo laakiin lacagta wax ku barto waxaa lagu qasbaa ilmuhu inuu wax barto isagoo hooyadiis la jooga lacag la siiyo waxna uu barto si mustaqbalka isagu isu anfaco